أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa khamiis shanta bisha muxaram kun afar boqol afartaniyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo hogaamiyaal ka tirsan qowmiyadda ama xaalada ayaa ugu baaqay qowmiyadaha kale ee itoobiya inay u midoobaan sidii talada dalkaas looga tuuri lahaa xukuumadda abiy axmed xilli dagaallo culus ay ka socdaan dalkaasi xog dheeraada ayaa laga helaya weeraro kala duwan oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya kataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay qaybta siddeedaad muuqaallo lagu soo bandhigayo dayactirka webiga jubba ee mara qaar ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee isku magacaabay jubbaland ayaa qiray in khasaare culus lagu gaarsiiyey dagaal ka dhacay duleedka deegaanka buula xaaji ee wilaayada jubbada hoose haweenka ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose ayaa hadiido kala duwan oo qaaliya ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee rabaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi wilaayada bokool ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah kaasi oo ka soo baxay safka cadowga allaah horumar ballaaran oo dhanka dacwada ah ayaa laga dareemaya degmada buulufulaay ee wilaayada baay iyadoo ay degmadaasi iyadoo ay degmadaasi ku soo bateen xalaqaadka lagu barto culumta sharciga waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatanna ku soo dhowaada iyagii oo faahfaahsan hogaamiyaal ka tirsan qowmiyadda amxaarada ayaa ugu baaqay qowmiyadaha kale ee itoobiya inay u midoobaan sidii talada dalkaas looga tuuri lahaa xukuumadda abiy axmed xilli dagaallo culus ay ka socdaan dalkaasi faahfaahintu warkan waxaa inoo haya walaalkeen xaarat cabdulqaadir dagaalka sii dabadheeraanaya ee ka holcaya waddanka itoobiya ayaa lugtala sii galayaa marxalad cusub oo durbadiiba saameynteeda laga dareemay magaalada caasimadda ah ee adis ababa mas-uuliyiin dowladeed saraakiil ciidan iyo maalqabeeno caan ah oo ka soo jeeda qowmiyadda amxaarada ayaa ku dhawaaqay in ay hubka qaateen ayna buuxiyeen sufuufta maliishaadka jabhadda mucaaradka ee faano wararka ka imaanaya dalka etoobiya ayaa sheegaya in saraakiil ciidan oo muhiim u ahaa taliska abiy axmed ay mareen dhanka mucaaradka kuwaas oo durbadiiba bilaabay in ay huriyaan jabhadaha dagaalka ee looga soo horjeedo xukuumadda federaaliga ah warbaahinta maxalliga etoobiya ayaa soo tabisay in dagaalka ka holcaya ismaamulka amhara uu dhaliyey kala qaybsanaan dhanka siyaasadda iyo ijtimaaciga sirdoonka dowladda xabashida ayaa isna bilaabay inuu beegsado dadka saameynta leh ee kasoo jeeda qowmiyadda amxaarada kuwaasoo laga baqayo inay ku biiraan jabhadda faano taliyaha aagga dhexe ee booliska adis ababa agaasimayaal wasaaradeed iyo mas-uuliyiin ka mid ahaa waaxda cashuuraha ee dowladda etoobiya ayaa la xaqiijiyay in ay u goosteen dhanka jabhadda faano jenaraal tavara maamo oo ka mid ah miciyawiinta ciidanka xabashada etoobiya oo bishii lasoo dhaafay u goostay dhanka mucaaradka ayaa fariintiisa ugu horreysa soo diray sarkaalkan amxaariga ayaa shalay gelinkii dambe kasoo muuqday fiideo cusub oo kooxda faano ay ku faafisay baraha bulshada isagoo xiran dariiska ciidanka etoobiya ayuu eedan u jeediyey abiy axmed wuxuu ugu baaqay dadka amxaarada ah inay kusoo wada biiraan waxa ugu yeeray halganka dib loogu xoreynayo etoobiya tafara mamo ayaa ku eedeeyey abiy axmed inuu xukunka baabay islamarkaana isku rogay keligitalis burburinaya etoobiya siduu hadalka u dhigay
አማራ በማንነቱ እንደ ጠውስ ዶሮ በያለበት ታርዶ ሲጣል ሲገደል ሲሰደድና ሀብት ንብረቱ ሲወድ የዓለም መንግስታት በዝምታ በተመለከቱበት ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ በትዝብት ውስጥ ሲቆዝም አማራ የተጋረጠበትን የማንነት እና የዘር ጥቃት ለመመከት በጀግና በጀግኖች ልጆቹ የልጓም የለሹን የብልጽግና ስራ intuu hadalka jeedinayay ayuu baaq u diray qowmiyadda tigreega inay kusoo biiraan safka amxaarada si ay meel uga soo wadeejeystaan abiy axmed iyo qowmiyadda oromada dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida ayaa markii ugu horreysay soo hadal qaaday halisaha maxalliga ee xukunkiisa kusoo wajahan abiy ayaa carbaabay in uu maqlay in faano iyo kooxo ku fikir ah ay damacsan yihiin inqilaab militari oo isaga xukunka looga tuurayo wuxuuna ku guudiyey inuu layn doono cid weliba oo xukunkiisa soo hunguriyeysa wuxuuna si toosa u carabaabay kooxaha faano iyo o l a oo uu ku tilmaamay kuwa halis ku ah itoobiya በቅርቡ አንዳንድ ቦታ ላይ መፈንቅለ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አይሳካም። ኢትዮጵያ ውስጥ መፈንቅለ መንግስት አንዴ ተሳካ፣ የዛሬ 50 ዓመት። አሁን ጭራሽ አይሳካም፣ ጭራሽ dhowaanahan waxaa jiray hadalla meelaha qaar laga sheeg sheegaya oo ah in itoobiya inqilaab uu ka dhacayo iyo kuwa dhahaya waxaan qaadaynaa afgemi milatari laakiin itoobiya waxaas kama dhici karaan annagu waxaan nahay askar waxaana dalkan amba hay-adaha xukuumadda u dhisnay qaab aan afgembi lagu samayn karin በጦርነት በሽፍታ sida taariikhda ku xusan itoobiya hal mar ayuu inqilaab milatari ka dhacay wakhti hadda laga joogo konton sannadood wixii xilligaas ka dambeeyey iskudayo way jireen balse ma suurtagelin walaalahay waxaan kula talinayaa inaysan lacagta iska dhammaynin oo aysan xaydtaynin waalidkood wakhtina iska luminin የአባቶቼን ርስት ወርሳለሁ እያለ ይህን እሳቤ ይዘህ ቢሳካልን ዋጋ የለውም። ስንለምን ክላሽ ይዘው ውር ውር ሲሉ አራት ኪሎ ይታያቸው ሲቆነጠጡ ደግሞ ጀኖሳይድ ነው።
dagaal weerar badqalado iyo burcadnimo itoobiya waxay uga dhigan tahay bahalkii cuni lahaa oo ilkaha hayso ነው ሰዎች ይህን የሚያስቡ ka soo qaad in inqilaab uu ka dhacay itoobiya waan isdilaynaa waan dagaalamaynaa waxaana dalkan ka dhigaynaa suudaanta labaad oo kale dowladduna ma sii jiri doonto kooxda oromada ee oola ama kooxda faano ee amxarada haddii addis ababa yimaadaan maxay faa'iidayaan oo aan dil iyo dagaal ka ahayn inaad saddex qori la soo orodaan idinka yeeli mayno haddii aan idin weerarno waxaadna leedihiin xasuuq iyo gumaad baa noola geystay haddii aadna dishaanna afka ayaad qabsanaysaan taasina ma jirto cid idinka yeelayso oo baaqyadayna nabadda ayaad daciifnimo moodeen marka aan dagaal idinla galno oo aan idin gacan qaadno foolxumooyin ayaa soo bixi doona war hooy jooga oo colaadda joojiya ሸኔ ቢመጣ ምን ያደርጋል? የአባቶቼን ርስት ወርሳለሁ እያለ ይህን እሳቤ ይዘህ ቢሳካልን ዋጋ የለውም። ስንለምን ክላሽ ይዘው ውር ውር ሲሉ አራት ኪሎ ይታያቸው ሲቆነጠጡ ደግሞ ጀኖሳይድ ነው።
dhawaqa cabsida muujinaya ee abiy axmed ka soo yeeray iyo soo karaar qaadashada kooxaha mucaaradka ayaa haadaan kasii tuuraya itoobiya oo muddo afar sannadood ah ay ka socdaan dagaallo ahli ah kuwaasoo dib u dhac weyn gaarsiiyey dhaqaalaha dalka iyo kobaca bulshada intaba dowladda silibeedda itoobiya ayaa weli waxa ay ku adkaysanaysaa in aysan wax wadahadal ah la geli doonin jabhadda faano oo gacanta ku haysa dhul baaxad leh oo ka tirsan ismaamulka amxaarada malishaadka qowmiyadda oromada ee loo yaqaan o l a ayaa iyagana maamula dhowr degmo iyo tobanaan tuulo dhulkaas oo ku dhowaad laba sano ka maqan gacanta dowladda xabashada itoobiya jasaaka allahu khayran xaarid xog dheeraada ayaa laga helaya weeraro kala duwan oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya walaalkeen marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya howlgalladan oo isugu jira dagaalo toos ah iyo kamaa ay nala beegsaday maleeshiyaadka mursadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta ah ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen wilaayaadka islaamiga jubbada hoose shabeellaha hoose hiiraan gedo iyo gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya wilaayada jubbada hoose waxaa warar dheeraad ah laga helayaa dagaal shalay ka dhacay duleedka deegaanka buula xaaji ee hoostaga magaalada kismaayo kaasoo si ba'an loogu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta saraakiisha mujaahidiinta ayaa inoo xaqiijiyey in weerarkaasi shalay ka dhacay duleedka buula xaaji ay ku baktiyeen soddon iyo kow murtada oo ay ku jiraan saddex sargaal waxay sidoo kale saraakiisha mujaahidiinta inoo xaqiijiyeen in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen ilaa toddobiyo toban murtada oo ay ku jiraan laba sargaal weerarkaas shalay lagu gumaaday maleeshiyaadka u adeega gaalada waxay allaha fadligii mujaahidiinta kusoo qarmaysteen ilaa afar gaari oo cabdibilo ah kuwaas oo ay qoryo saaran yihiin iyo hub kala duwan dhanka wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay maanta ka mid u dhigeen kolonyo kufaarta afrikaanta ah oo ku socdaalaya agaarka tuulada jeelo gaaljacayl oo u dhow deegaanka number lixdan khasaare kala duwan ayaana kufaarta lagu gaarsiiyey dagaalkaas sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka jasiira oo ah deegaan dhaca waddada xeebta ah ee xiriirisa magaalada muqdisho iyo magaalada marka ee shabeellaha hoose dhanka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta riddada jabuuti ee degmada jalalaqsi dhanka wilaayada gedo ciidamada mujaahidiinta waxay shalay galab weerar qorshaysan ku qaadeen isbaaro maleeshiyaadka riddada u tiilay gudaha magaalada baardheere ee gobolka gedo waxaa weerarkan lagu dhaawacay hal askari oo lagu magacaabo aadan halka kuwii kalena ay goobta ka firxadeen dhinaca gobolka mandheera ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee ku hoos jiro gumaysiga saliibiyadda kenya waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo khasaaro lagu gaarsiiyey kufaarta kenya waxaa sii kordhaya weerarada kamiinada howlgallada qorshaysan iyo qarxyada ciidamada mujaahidiinta ay la beegsanayaan maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta kuwaasoo ay cadowga allah kala kulmaan dhiigbax xooggan mahadsanid marwaan kataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay qaybta sideedaad muuqaalo lagu soo bandhigayo dayactirka webiga jubba ee mara qaar ka mid ah wilayaad ka dhaca koonfurta dalka soomaaliya xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warkan inoo hayaa
kanaalka muuqaal aragga kataib al ikhbaariya ayaa soo gudbiyey muuqaal kooban oo ku aadan dayactir ballaaran oo mujaahidiintu ay ka sameeyeen deegaanka kalanja oo ka mida deegaanada hoostaga degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose dayactirkan ayaa lagu sameynayaa mid ka mid a farabiyoodyaha ka baxa webiga jubba ee dhaca deegaanka kalanja kadib markii ay saameyn ku yeesheen fatahaadihii ku dhuftay deegaankaas muuqaalkan waxaa ka soo muuqanaya makiinadaha loo yaqaana cagaf-cagafta oo dayactir ballaaran ka wada deegaanka waxaana arrintan si weyn u soo dhoweeyey dadka deegaanka kalanja iyagoona mahad alle kadib u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo juhdi ballaaran ku bixinaysa bulshada ay mas-uuliyadda u hayaan
bartan taagan hadda maanta olshabeeye waxa way farta kalaanja hogati waaye oo fartan kumeen maadaama uu ka go'san ilaa dhowr farood waa farahan ku muhiimsan waaye koow mid kale iyo tan waaye tanka muhiimsan oo araggaxda iyo arag fasaxada weyn saameen alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaa ka hadalay afka beesha kalaanje ama gargaarta ilaahay idin sidiri oo harkan shabaab mujaahidiin awjan idinku koytay maanta ilaahay aan mahadsanay insha allah abdulaahi kariim waxaan ka mahadlay amiirkeena dawaweyda oo barnaamijkan oo kasaxagi kor ama guddida ama maamulaha ama hoosgooyadaha micnaha maamulka shabaab insha allah abdulaahi kariim maanta waxaa taagananay soddon sano jir ilaa aynu aragnayno xillo isdeero nidaam saan ama maamul ama saan isgelin wax hagaagsan aragna ilaahay ban isxaleeshiyey maanta malaa ilaahay kasami in anaga macnaa kulankan iyo koonka ilaahay nisi kulmiyo walaalahayna gurmadkan inka gurmadan cidda maqaan ciddi roogtaba iyaa ka maxsan yahay insha allahu binalahi kareem farihii iyo howlihii socdaan waa fartiisan arwaytan tan waayo dibisin shay kalaanje ama qofkii arag ama qofkii muuqaal ama maqalka hayo fartan kumii kalaanje waatana mid kale jirta insha allah waan arag doontan intaan arwaytan waa deegaan kalaanje إن شاء الله بنا الله يكرم واحد كما حسنية إلهي سبحانه وتعالى إلا إيوه أراك شباب المجاهدين أميلو بيروغان دل إيو ديبت نجيسك أفريكا إن شاء الله إيو بدلين إيو علماء علماء دي سلادين تينا بيشينا أنا كنت هنولنا إيو أنك معدليانا أما إنتي برنامج كان مامول كان إيو برنامج كان سهجاسمتي وأنت سهجاسمتي إيو أنك معسنية مامول كان واحد نقبضي بيا فساد مركز ساميتي تولد كلانجة أبو يران سدح بري أفر بري اللي بيا بيرك بتبادي بري جاي مير تولئه دوون موت اسكاف لا قادي علم iyo aruur iyo habeenkii iyo nimankii waayeeladii kayna bukaa iyo kayna caafimaad qababa raggan nijeey saas mal ninka fiirsana shan darabo baca bariis saliid la'ag ilaa ay saddex jeer afar jeer oona kala qaadaana waalidiintayn oo meel nin fadhiyaan ninka aqdaami bacyooyinka nin taagi alxamdulillahi been allahi kareem meel ilaahay noos badbaadiyey deegaankii koyni mal ninka dabherni ninka dabakooyo maasha allah gurmadkana sideeri ilaahay ka mahadsanya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gacan kula dagaalamaysa cadowga isugu jira madowga iyo caddaanka iyo maleeshiyaadka kabaqaadka u ah ee murtadiinta gacanta kalena waxay ugu qabanaysa bulshada ay mas-uuliyadda u hayaan aad buu u mahadsan yahay abu xasaan maamul goboleedka shadla diriirka ah ee isku magacaabay jubbaland ayaa qiray in khasaare culus lagu gaarsiiyey dagaal ka dhacay duleedka deegaanka buulo xaaji ee salaadiinteena beeshayna ana ku dhahnoolna iyo aan kamahadceliyana ama ciddii barnaamijkan maamulkan iyo barnaamijkan sahagaasintii oo antan sagaarsintii iyo aan kamahadsanina maamulka waxaan inqabaday biyaa fasaad markii saameyntii tuulada kalaanje ugu yaraan saddex beri afar beri iyo biyaa biyo badbaaday beri jeey meel tuule ah doona mood iskaafa laga qaadi ilma iyo aruur iyo habeenkii iyo nimankii waayeeladii kayna bukaa iyo kayna caafimaad qababa raggan nijeey saas mal ninka fiirsana shan darabo baca bariis saliid la'ag ilaa ay saddex jeer afar jeer oona kala qaadaana waalidiintayn oo meel nin fadhiyaan ninka aqdaami bacyooyinka nin taagi alxamdulillahi been allahi kareem meel ilaahay noos badbaadiyey deegaankii koyni mal ninka dabherni ninka dabakooyo maasha allah gurmadkana sideeri ilaahay ka mahadsanya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gacan kula dagaalamaysa cadowga isugu jira madowga iyo caddaanka iyo maleeshiyaadka kabaqaadka u ah ee murtadiinta gacanta kalena waxay ugu qabanaysa bulshada ay mas-uuliyadda u hayaan aad buu u mahadsan yahay abu xasaan maamul goboleedka shadala dirirka ah ee isku magacaabay jubbaland ayaa qiray in khasaare culus lagu gaarsiiyey dagaal ka dhacay duleedka deegaanka buulo xaaji ee wilaayada jubbada hoose nuur cali warsame awisheyb ayaa warkan inoo haya sarkaal ciidan oo u hadlay maamul goboleedka shaaradirirka ee jubbaland ayaa sheegay in dagaallo culus oo shilay ka dhacay duleedka deegaanka buulo xaaji ee gobolka jubbada hoose maleeshiyaadkiis lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh sarkaalkan oo warbaahinta waraysi siiyey ayaa ku sheegay in dhaqdhaqaaq ciidan ay sameeyeen maleeshiyaad ka tirsan maamulka ridada jubbaland taasi oo keentay buu yidhi inay la kulmaan dagaallo culus oo khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur maaliyadeed lagu gaarsiiyey murtadkan derajadiisi ciidan ay tahay gaashaanle lagu magacaabo maxamed faarax daahir ayaa dafiray khasaaraha baaxadda leh ee isugu jira dhimashadii dhaawaca ee soo gaaray maleeshiyaadkiisa waxaana sida ay caadadu ahaydba uu ku gaabsaday in dhimashadu ay tahay laba askari oo murtadiin ah dhaawacyadoon maleeshiyaadkiisa qaarkoodna la geeyey magaalada kismaayo isagoo sii hadlayey ayuu sheegay in dagaallada oo ahaa kuwa aad u culus oo la isku noqnoqday dhowr jeer looga gubay gaadiid dagaal oo ay wateen inta waqoofi galbeed oo dee kismaayo yani dhacaysa mulaxajo dhaqdhaqaaqaas ee saaka ciidamada ee jubbaland baa waxay howlgal u aadeen meel waqooyi galbeed ka siiya buulaxaaji dagaal baa dhacay ilaa saddex jeer bay ciidanku isku laalaateen khasaare waa jiraa dagaal baa dhacay aad u culus dhimashiya dhaawac labadaba way jiraan dhanka yaga dagaal hadduu dhaco khasaare waa imanayaa haddii yahay gaadiid iyo hadday tahay geeri qof iyo hadday tahay dhaawacba marka aniga inta aan ka warhayo hadda ciidanka jubbaland ilaa iyo laba nin geeridooda waa ogahay ilaa iyo shan nin oo dhaawacana waa la keenay magaalada kismaayo oo hadda ay ku sugan yihiin dan kale gaadiid dhanka iyaga la gooy baa jira oo dagaalka ku baaba'ay dagaaladan oo ah kuwo xooggan ayay mujaahidiintu barqanimadii shalay duleedka deegaanka buuluxaaji waxay kula galeen maleeshiyad murtadiin oo dhaqdhaqaaqa shaaldirinimaha ka waday duleedka deegaankaasi allah fadligii waxaa lagu dilay dagaalkaasi kow iyo soddon maleeshiyaadkii murtadiinta ee dagaalka waday ka mid ah halka lagu soo qaniimaystay hub rasaas iyo afar gaari oo cabdibile ah oo dhammaantood qoryo ay ku rikaban yihiin weerarkii shalay lagu gumaaday maleeshiyaadka axmed madoobe ayaa ku soo beegmaya xilli maleeshiyaadka ku sugan deegaanka buulaxaaji ay noqdeen kuwo isu soo dhiiba mujaahidiinta iyo kuwo cadgagax la joogila goobta ay ku sugan yihiin mahadsanid awusheyba haweenka ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose ayaa hadiyado kala duwan oo qaaliya ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee rabaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi sida faahfaahinta warkan uu inoogu hayo walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman waxay ahayd munaasabad qiimo badan oo ay haweenka muslimaadka ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ay ku wareejinayeen hadiyado kala duwan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore xafladan wareejinta hadiyadaha qiimaha badan oo ay soo diyaariyeen dumarka jamaame waxay ka dhacday howl qurux badan oo ku yaala gudaha degmada halkaas oo marti sharaf kala duwan ay xaadir ku ahaayeen dumarkan ayaa hadiyadahan ku wareejiyey maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose si loo gaarsiiyo ragga ay ku socoto islamarkaana niyadda ugu hayaan inay ka dambeeyaan dumar garab istaaga jihaadka ugudayda gabdhihii saxaabiyaadka allaha kalaali noqde maanta waxaa halkan aan ku wareejinayna walaalaheena hadiyooyin sidii horey gabdhaha saxaabiyaadka ahaaye inaan u garab istaagno walaalaheena mujaahidiinta allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar ayaan leeyahay maantana waxaan ugu tirgalnay walaalaheena mujaahidiinta safuufta ku jiro konton looroo buskud ah lix boqol oo doolsho ah go-yo aan la koobi karin markay dhaxanta iskaaga daboolayaan waxaa kale halkan ku jiro kitaab xusnul muslim ah waxaa kale halkan ka mid ah saliidda cadowga markaa la wahajahayo oo qoryaha lagu safeynayo waxaa kale ka mid ah catarkii maasha allah intaan kuma eko aan ugu soo diyaarinay xargihii maxaabiista lagu soo xirxiri lahay waxaan ka codsanaynaa walaalaheena safuufta ku jiro maxaabiis noolnool ayagoo xirxiran inay noogu keenaan gobolka jubbada hoose
qaar ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ka hadlay munaasabadan qiimaha badan waxayna suldaan cabdulqaadir xaydar iyo suldaan cabdifataax xasan maxamed ay haweenka mar kale ku bogaadiyeen kaalinta ay ka soo baxeen iyo garab istaagga ay walaalahooda u muujinayaan hadiyo jeer waxaan leenahay habeenka ama gabdhaha muslimaanka ama hooyooyinka degmada jamaame ilaahay habarakayaa leenahay juhdiga aad wadihiin ama dadaalka aad wadihiin labalaaba waktiga loo jeedo wax yara ka dhiman ilaahay idinkiis waa la guulaysa doonaa maalintan maalin ka mid eh farxadii reerreena ku jiro doonaa gaalada ilaahay wadanka waa ka saari doonaa waxaan rajaynaynaa maanta waxaad soo bandhigteen wax la soo koobi kara ma aha oo adoo deeqdeen mujaahidiinta oo safka hore ku jirto waxaa ka mid eh dhar badana horteyda ka muuqdo go-ya ka muuqdaan macaawasyaal buumo funaanado cumaamado eh, wax la koobi kara ma aha buskut maxaasa doolshe barfuun saliid kitaabo wax hadda aad tilmaami karna maaha juhdi badan ayay bixiyeen waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo allah ayaa mahad iska leh allihii nagu kulmiyey xafladan barakeysan oo lagu soo bandhigay walaalaha mujaahidiinta loo wado gabdhaha haweenka muslimaadka ee raajamahma ay soo aruuriyeen isku keeneen oo ka mid yahay buskud iyo xallo iyo waxaan dhahay doorsho iyo iyo finaanado cimaamado kutubo cataro iyo saliid allaha ha barakeeyo walaalahaasina waxay soo aruuriyeen inay beri yowmal qiyaama ilaahay ajar fiican uu ka siiyo ay ugu talgaleen walaalaha sabuurta ku sugan gabdhahaasina waxaan leeyahay allah ha xafdiyo hadiyada wareejinta iyo munaasabadda ay haweenka degmada jamaama soo agaasimeen waxay ku soo aadaysaa iyada oo kaalinta dumarka wilaayaadka islaamiga si weyn u bogaadinayaan hormuudka bulshada iyo hoggaanka mujaahidiinta waxaa fadli iifaan ugu filan in dumarkeena ay jihaadka uga qayb qaadanayaan hiil iyo hoo iyagoona barbaarinta ubadka ku biirsaday inay khidmadooda gaarsiiyaan fagaarayaasha dagaalka kataa'ib al ikhbaariya iyo aflaamteeda ayaana ka markhaati kacaya oo kaamirada ay soo gudbiso rag ku hubaysan qoryaha ay allah ku caabudaan oo ay ku ciqaabaan cadowga kitaabka qur-aanka ee aysan tallaawadiisa ka daalin iyo garabka bidix oo ay ku heesaan caagado daharan oo ay farsamadiisu leeyihiin haweenka dulmidiidka ah ee wilaayaadka islaamiga kuwaasoo gacanta uu mujaahidka ku ridayo xabadda mooyaane midda kale uu ku wato marka uu carargelinayo cadowgiisa layaabse ma lahan oo midigta ayuu silaaxiisa ku haystaa oo uu dulmiga isaga dhicinayo halka gacantiisa bidixna uu ku wato biyaha si ugu noolaado carigelinta iyo la dagaalanka cadowgiisa halkaasna waxaa allaa fadligii kadib kaaga soo ifbaxaya heerka uu gaarsiisan yahay dowrka haweenka ku dhaqan bartamaha dalka ilaa koonfurta fog iyo xitaa gudaha dhulka muslimiinta iyo gumaysiga saliibiinta ku hoos jira oo aflaamta jihaadiga ah ay si weyn uga soo muuqdaan dadaalada hagaar la-aanta ah ee haweenka muslimaadka mahadsanid bashiir wilaayada baay wilaayada bakool ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah kaasi oo ka soo baxay safka cadowga allah walaalkan cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo hayaa maxamed cabdiraxmaan cali waa askari taa'ib ah oo muddo lix sano ah la shaqaynayay cadowga allah islamarkaana kasoo howlgalay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose askarigan taa'ibka ah oo dhowaan lagu soo bandhigay magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bokool ayaa markii towbada loo qabtay waraysi uu siiyey warbaahinta islaamiga ah ee andalus ku sheegay goorta uu ku biiray cadowga allah halkaa uu ka raacay goobaha uu kasoo howlgalay iyo qayb ka mid ah dhibaatooyinka uu lasoo kulmay magacay maylaray maxamed cabdiraxmaan cali limanta murtadiintangana may kuku daramay magaalada hodur muddo oo ardayda sanad ama waan walyar ama dhimanyin lahaya tababarkaasay dhib uu eka jaray gaajeedan jarti oo caafimaad daro zaid ee maanaha jarti oo qofkiya jirdaba walaniyan qobadan usuleysku rafaad isku faysdo ya jarti haradoo maanaha arday hargurdan lerow yananije meela maanaha muddo oo arday sadde bilood ama leh ya roogni siddiisi biloodna maydad la baraaye guriidisadaha badda lingridow iyo maanaha dagaalka haana sadda la bari mayda la siiyey dadal hubay walguuri janaali liseed muddo oo meha ka sheegayay saddesin haroog saddiisanna ooba dhammaatay wala noo bedeli maynana sheegna haatana hamar yonana sheegni haradoo leerow jaalisaad leerow markaasi haatana may liska dhafay ciidamo kale ayoona shabeellooyinkii oo meelo la kusha sheegnay meel laha kada dhaawo maam yara hayaraangad maanaha ayaa liska badiyay wal iska kordhiyay qururaa lagu faday maanaha meela walaayar caalamiinta la tutusi wal kale malinka dar walwedi aw dheeglilijiyey marka walaalow meela siya muddo shan bilood amala meelaha ka sheegayay ulmaadaha ardayda lama kulanti sideedi bil sagaal taarik tomi kowata salaadata maanaha weerar hoog badan weelanaha noo ka qaaday marka weerarka aw dheegli ka jaray oo ardayda mujaahidiintan iyo qaadiya ka jaray marka meelasi weerar oo ulasa ka dhihi ilmantan oo murtadiintana soddon iyo afar qof amala meelasi ka bagteedi ani naftay dhaawahay deeri taa'ib maxamed cabdiraxmaan oo si hadlaya ayaa ugu dambeyn baaq toobadkeena hawada u mariyey maleeshiyaadka murtadiinta ee gaalada ku garabsiinaya xasuuqa iyo dhibaateynta ummadda soomaaliyeed geek may rogne buurdunle irong boolkiiba bogol sifail oo maagula sharafle ilaa inka dhawac fariin oo ardeeda ma indira lahaay horta gobolkaasi gobol oo ardeeda kasaara maahina arday wal fa'iide le gobolkaasi taalamale gobol oo ardeeda geek tumila masa afligaada liskahaay lan lan aaminoon lahayn lankast is afligaadayo aflagaadada adduunkan ku mayta liska afligaadayo jaadka iyo maana arday sigaar iyo arday maal hashiish hataa kiin ku maylika dhugow salaad lanka tukudaan ama era lahaay dhalinyaro badan oo anibatoona walyaabla damiirsho oka iya yaa yamaana gobolkaasi ka towna ma era lahaay intiyaasku ku bahaan kasaaradaasi isku ku bahaano ilaahay dartiis too bashana fikirkaasi galdano kasaarada inti isku ku bahaan intii gobolkaasi ardayda dhaawa hunsiinka deera faday ambao kabagti lahaytanoo horlay naaranka gala lahaytan meera lahayas deer era faday gobolkaasi helaaga isku dhaafa askarigan taa'ibka ee wilaayada bakool ay soo bandhigtay ayaa ku biiraya tiro askar toobadkeenayaal ah oo toddobaadyadii u dambeeyey kusoo qulqulayay wilaayaadka islaamiga mahadsanid cabdulqani ugu dambeyntiina horumar ballaaran oo dhanka dacwada ayaa laga dareemaya degmada bulufulay ee wilaayada bay iyadoo degmadaasi ay kusoo bateen xalaqaadka lagu barto culumta sharciga faahfaahinta warkan waxaa mar kale inoo haya walaalkeen abu xasaan
باء تاء ثاء جيم حاء
خاء halkan waa macadka taajul waqaar oo ka mida macaahidda ka furan degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxaa macadkan wax ku barto qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool magaalada muddo ku dhow sagaal bilood waxaa halkan wax ka baranaya qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah haddii ay yihiin kawaanleyda xoogsatada ragga ka shaqeeya korontada gaadiidleyda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta iyagoona halkan ku qaata xalaqaad kala duwan oo diinta ay ku baranayaan waxaan booqanay qeyb ay wax ku baranayaan ragga ka shaqeeya kawaanka ragga ka shaqeeya korontada ragga ka shaqeeya gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo mootada ay qayb ka tahay iyagoona baranayay funuun kala duwan ugu horreyn waxaan la kulannay macallinka xalaqaadkan bixinayo isagoona faahfaahin ka bixiyey wakhtigii xalaqaadkan ay bilaaween iyo sidoo kale qaybahan bulshada ee halkan isugu timid ee xalaqaadkan ka faa'iidaysanayo بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد horta ardayda waa fara badan tahay ilaa shan qaybood oo kala duwan sida ma aragtaa kawanleyda iyo bajaajleyda iyo kuwa kale mootada saddex lugoodleyda makiinaleyda qolada ma aragta shirkadaha beeka camal xalaqa waaye oo joogto ah dadkii deegaanka waaye oo ay degan yihiin duruus oo musalsal oo joogto ah waaye duruustiyaa socoto waxaan makarafoonka la dhex marnay qaar ka mid a raggan ka faa'iidaysanaya xalaqaadkan kala duwan ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee baay ee qeybaha kala duwan ee bulshada lagu barayo diinta islaamka gruubkan ka tirsanahay waa alxamdulilaahi mootoley mootada alxamdulilahi saddex lugooleeda loo dhaa ayaan darawal ka ahay aad iyo aad baa alxamdulilaahi farqi weyn ayaa noo dhexeeya aad ayaa loo fahmay ninkii aan wax fahmi jirin hataa aada u fahmay meel sare ayaan maraynaa insha allahu ilaahay idankiisa anagu awal waxaan dad qur-aanka yaqaano maxay tahay laakiin qur-aanka aan ku aqoonin maxay tahay tajwiid ahaan haddana alxamdulilah acuudaana loogu bilaabay si tajwiid ahaana naloo fahansiiyey horta alxamdulilah ilaah ku mahadsan anigoo ah marka oo u hadlaya ama ku hadlaya afka shirkadda beeko marka alxamdulilah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر hadduu alle idma maalmaha soo socda waxaan idiin soo gudbin doonaa xalaqaadyo kala duwan oo magaalada ka soconaya bulshadana ay diintooda ku baranayaan taasoo bacdallaahi looga mahadcelinaya wilaayada islaamiga ee baay oo juhdi ku bixinaysa in dadka ay diintooda fahmaan say u ogaadaan faa'iidada ku jirto in la barto diinta laguna dhaqmo aad buu u mahadsanyahay abu xasaan warbixintaasna waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandulus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madal ah inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu